إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan wadayaasha iyo milkiilayaasha gaadiidka xamuulka ah ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbaxay kaga cabanayaan jidadka u xihan dowladda federaalka waxaa rajaxumo laga muujiyey in xukun cadaalad oo dil ah lagu xukumo nin cunsuri ah oo in ka badan konton qof oo muslimiin ah ku dilay waddanka new zealand wilaayadii islaamiga ee gedo ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada beled xaawo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka ayaa dowra sharci ah u qabtay bahda waxbarashada ee ku sugan degmada bu'aale mujaahidiinta daalibaan ayaa cagta mariyey laba fariisin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda kaabul دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa subaxnimo talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay lixda bisha muxaram sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan shan iyo labaatanka bisha sideedaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan wadayaasha iyo milkiilayaasha gaadiidka xamuulka ah ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbaxay kaga cabanayaan jidadka u xihan dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
darawallada kirshbooyada iyo milkiilayaasha gaadiidka xamuulka gaar ahaana kuwa ka shaqeeya dekedda magaalada muqdisho ayaa shalay waxay dhigeen dibadbaxay uga soo horjeedaan dowladda federaalka ah waxay sheegeen inay la'yihiin jid ay maraan islamarkaasina canshuur laga qaado waxay sheegeen in jidadku ay burbursan yihiin islamarkaasina ay u xiran yihiin dowladda federaalka ah darawalladu waxay intaasi ku dareen in deegaanka taliix ee degmada hodan iyo dekedda magaalada muqdisho oo isu jira saddex kilomitir oo keliya ay isaga socdaan muddo toddoba maalmood ah arrintaa waxaa u sabab ah jidka oo cariiri laga dhigay maadaama dhagxaan lagu horgooyey ciidamada oo qoryo la hortaagan iyo weliba bixinta canshuurta oo fayl ah waxaan nahay dad ladleeya oo rayada oo dalawaana oo lowr soo raadiya waxaan annagu u soo shaqo tagna dadkaan masaakiintaan u soo shaqo tagna ama bariiskiyo caanahan naga sugahaya wixii aan ugu talagalnay waxaana lagu dhameeyey waddadaan waxaan aadnaa dekeddaas waxaan keennaa magaalada rarka meel aan u marno iyo meel aan u gudubno iyo wakhti aan qaadanno midna ma haysanno wakhti meesha la taleex ilaa dekedda waa waxaa dhammayn saddex kilomitir ama saddex kilomitirn la'eg waxaan qaadanaa toddoba hameen iyo toddoba maalmood lix hameen iyo lix maalmood shan maalmood iyo shan hameen wax lagu shaqay karo ama la mari karaa midna maaha gaadiidkii waa isku yimid dhibaataana haysata waxaan annagu codsi u nahay in waddanna loo bixiyo aan ku shaqaysanno waxaan nahay dad shacaba oo darawaleena oo dekedda ka shaqeeya oo baabuurta dekedda khataarada ka shaqaysa wata meelaan marna waa la'nahay habeenkii socdaana la yidhi habeenkiina meel lagu socdo ma leh habeen dadku waa danley ninaa hooyadiisoo waayeela haya ninaa aabbihiis isbitaal ku haya ninaa ilmo ka jirra yihin inta ummaddu tahay ummadda soomaaliyeed intay tahay oo danleyda aan nahay iyagoo hadalkooda sii wata gaadiidlaydu waxa ay sheegeen in xaaladda lagu jiraaha ay tahay mid aan macquul ahayn intaas oo shacaba oo gaadiidley ah oo darawalla oo kirishboyle oo deni leh waa cabasho waxa ay isugu yimaadeen ugu horrayn waxaan su'aalayaa saxaafadda sharafta leh waddanka mabandow baa ka dhacay idinkaa nooga afdheere mabandow baa ka dhacay waddanka oo cinqilaab baa ka dhacay milateri oo waddankaa bandow ku jira maxay tahay waxa adduunka lama arag lamana maqal waddadii la marayey waa taas toddoba maalmood baa gaadiidkii iska hor iyo daba yimid meelba ay mareen waa loo diidey waddadii saasay u baaba'san tahay liifgaraac iyo kala wareeg bay toddoba maalmood ku jiraan baydhey dawladdii dalka meeday haddii aan cinqilaab ka dhicin aaway mas-uuliyiintii dalka iyo dadka shacabkan ka mas-uulka ahayd aawaye dowladda federaalka ayaa waxa ay xirtay jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho iyadoo ku goysay dhagxaan aad u waaweyn islamarkaasina waxaa xusid mudan in ciidamadeeda iyo weliba hay-adaheeda kala duwan ay qaadaan canshuuro iyo lacago baad ah waxaana dhacda in xubno aan iska warqabin oo dowladda federaalka ka tirsani ay gaadiidleyda iyo ganacsatada kale lacaga ka qaadaan
waxaa rajo xumo laga muujiyey in xukun cadaalada hoodil ah lagu xukumo cunsuri caddaan ah oo in ka badan konton qof oo muslimiin ah ku dilay waddanka new zealand faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow magaalada krisjaad ee dalka new zealand waxaa shalayto ka bilowday maxkamadaynta cunsuri caddaan ah kaasi oo sannad ka hor in ka badan kow iyo konton ruux ku dilay laba masjid oo ku yaala gudaha dalka new zealand ammaanka maxkamadda ayaa aada loo adkeeyey waxaana soo xaadiray in ka badan konton ruux muslimiin ah kuwaasi oo ku markhaati furay ficilada xasuuqa ah ee uu geystay brenton oo ah cunsuri xagjir ah kuna fogaatay naceebka uu u hayo dadka muslimiinta ah warbaahinta new zealand ayaa tabinaysa in ninkan uu mutaysan karayo xukun xabsi daa'in ah halka warbaahinta qaarna ay sheegayso in suurtagal ay tahay in lagu xukumo toddobiyo toban sano xabsi ah falanqayn ay qabatay idaacadda alfurqaan oo xalay ku baxday dhuuxa ayaa waxaa wadaagay axmed cismaan iyo macalim cabdiraxmaan xuseen axmed falanqaynta ayaa looga hadlay sida ay noqon karto natiijada maxkamadaynta axmed cismaan waxa uu sheegayaa inaanan la filaynin qaraar cadaaladda taageer ah inuu ka soo baxo maxkamadaynta oo cunsuriga lagu xukumo dil maadaama uu si bareer ah u laayay dad badan oo muslimiin ah dee waxaa laga filayaa wixii awalba iyagu ay samayn jireen waxay odhanayaanuun dee ilaahay baa horta xaggiisa ka ciqaabi doona dadkii mujrimiintii waxaa geystay laakiin iyagu way ku faraxsan yihin iyagu way ku faraxsan yihin waayo gaaladu dee waa cadow weeyaan cadowna dee cid kuu qaban maayo kuuna shaqayn maayo ninaa isagii bay saysaan miyuu kuu shaqaynaya maalmo un baa la odhanayaa ha la yara xidho oo dabeetana layska sii daayo laakiin ciqaabtii ilaahay way u taalla wayna ku soconaysa waxaan qabaa inaan wax cadaaladii ka soo baxayn macalin cabdiraxmaan xuseen axmed ayaa isna la qaba axmed cismaan in maxkamadda sare new zealand aan looga fadhin xukun dil ah in ay ku rido ninkaasi aniga waxay la tahay inaysan meeshaas wax weynu ka soo baxayn ninkaa cunsuriga ah xukunkii uu lahaa oo dhabta ahaay inaanan waxawaa inaan lagu qaadaynin sababtuna waxa ay tahay meesha xukun cadaalada ma yaallo koleyba waa wuxuu aan isla gaaladii meesha xukun cadaaladu ma yaallo meesha marba hadduusan xukun cadaalada uusan aalinna wax hadda weyn oo laga fishaamay ma jiraan marka arrintaa waxay iskaga dhammaan doontaan maalmo xabsiya laakiin marnaba ninkaa in la dilo anugu ma ma filayo axmed cismaan ayaa la weydiiyey haddii ninkaasi uusan mutaysan karin dil sababtaa loo maxkamadaynayo waxaana uu yidhi waxa weeyaan waxaa lagu jeedinayaa indhaha dadka ama ra-iisul caamka ayaa lagu jeedinayaa waayo haddii aanay iminka iska daayaan dad badan baa oo markii hore la yaabsanaa waxyaabahan la wado oo iyaga la socday baa ka jeesanaya marka waxa weeyaan shimbiro iyo heesa dadkaa lagu mari habaabinayaa dadkii muslimiinta ahaa dhibkan loo geystay awalba intii huruduun baa bustaa lagu sii saaraya intii baraarugsaneed waa baraarugsantahay laakiin intii ayaa waxaa la odhanayaa ninkii waa la maxakabadiyey arinkanaa la mariyey waa sharciga waa loo siman yahay dabadeedna dadkana indhaha lagu jeedinayaa ee meesha wax cadaaladoo adiga kuu taallaa haddaad muslim tahay ma jirto xasuuqa ninkan uu geystay sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayaa si toos ah looga daawanayay barta facebooka uu leeyahay ninkaasi xagjirkan ayaa taageero weyn ka helayay dad isaga la mid ah oo xagjiriin ah kuwaasoo ilaa iyo hadda aanan lagu soo ogeyn wax dembi ah islamarkaana aanan loo raacan kaalinta ay ku lahaayeen xasuuqa dhacay wilaayadii islaamiga ee gado ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada beled xaawo warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya maxamed ismaaciil askarigan oo muddo afar sano ah ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada beled xaawe ee gobolka gado ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee xarunta maamulka islaamiga ah ee gado dhibaatooyin badan oo la kulmay intii oo ka tirsanaa askarta dowladda federaalka iyo weeraro joogto ah oo uga imaanayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ugu dambeyn u suurtagashay inuu ka soo baxo safka ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada beled xaawo askarigan ayaa ugu horeyn wuxuu sharxaad ka bixiyey waxyaabihii ku dheliyey inuu ka soo tago askartii oo ka tirsanaa ee dowladda federaalka asigoona sheegay inuu la kulmi dagaallo dhowr ah oo ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacaygu waa xasan maxamed nuur sanadkaygana uu yahay soddon iyo siddeed sane waxaan xabad bilaabay labada kun toban iyo toddobada ilaa wakhtigan adiga wixii habeen hore ka horreeyey nimanka ayagaan la shaqaynhaya micnihii aan askari u ahaa lalahaa askari xooga dalka soomaaliya ayaa tahay in loo qudbaday oo inta sida ayada hadafka keliya u ahaa diiniyin kalena aysan ku jirin lambar kow waxaan ka qortay degmada baareere dhibog asaga baareer aan noogula bilaabay kadibna waxaa nala geeya jenaraal golden haddana waa nala soo celiyey baareer nagula soo celiyey kadib qoryo gudguduun oo geeslaab ha nala siiyey laba sane oo go ah ayaan tababarka isaga ku jira tababarkiga rasmiga ah oo igu weyn waxaa weeye mid etoobiyaan iyo mid soomaaliya labadaba oo ku soo maray baareer ay ugu weyneyd guuldaratiyo daarba noogu weyneyd aniga midka buundada ay ugu khasaaro badnaa habeen aan qalqala habeenkaas ay ugu horreeyday nin soo ordayo efon soo tuuray yaan la kulmante xabadyaad ku ridan inu ku dhaceen inuu gadoomahaye inuu kor marayaan kala garan bambuu noogu soo geliyey meesha difaaceedu tarajaga askarina ku dhaawacmay midna waa ku dhintay sidoo kale wuxuu baaq u diray askarta kale ee ku sugan difaacyada ee la shaqaynaya shisheeyaha dalka ku soo duulay waxaan u dirayaa waxaan haddii tan ayada nimanka jeer hore aan isku sida ayada aan cuni waa hore amar saaxiibo ku ahayn waxaan baaq ugu dirayaa macnihii in ay nolosha hadda anigaan soo galo oo cusub nolosha hadda aan galay nolol aroos ka wasii fiican buu wey nin musul isku sheeg geed qurac inuu ku furiisto ku dheela anigu waardiye waxaan niyow noloshaas nolosha cusub la soo qabso wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka mid ah goobaha ay toddobaadyadaan soo gaarayeen askar ka soo goosanaysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada halkaas oo loogu sameynayay soo dhoweyn wanaagsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbooyinka ayaa dowro sharci ah u qabtay bahda waxbarashada ee ku sugan degmada bu'aale ciidaruus sabriya ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dowradan sharciga ah ayaa waxaa loo qabtay bahda waxbarashada ee ka howlgala magaalada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo qaar ka mid ah waxgaradka magaaladaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo qabanqaabiyey dowradan taas oo ay ka faa'iidaysteen macalimiinta wax ka dhiga macadka qurduba iyo madrasada abuubakar sidiiq radiallahu canhu ee ku taalla degmada bu'aale qaar ka mida macalimiintii loo qabtay dowladda ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey daruustii ay qaateen muddadii ay socotay dowladan sharciga ah
aad bay dowladan insha allah ayay muhiim u ahayd iyo daruusta ka baxaysayba aniga oo ku hadlahaya madrasatu abubakar sidiiq fi buaale maamulaheeda ama mudiirkeedii ah daruustan waxaa weeye waxay ka koobnayd ugu horreeyey alhimatu alcaaliyatu fi xayaati almucallim mawduucaasoo si fiican looga faa'iidaystay aadna u nashadgeliyey asaatidadii ka soo qayb gashay ee dowladda loo hayay waxaa kale oo labaad isagana aadna muhim u ahaa waa manhaju ahlu sunnati waljamaaca oo isagana aada muhim u ahaa aadna looga faa'iidaystay waxaa kaloo ka mid ahaa duruustii isbaxaysay asbaabu najaaxu lumam macnaha sababaha oo ma garanaysaa ay ummaduhu ay ku najaxaan ama cawaamilu najaaxi lumam fi lxayaati walaakhira marka aad baa isagana mowduucaas looga faa'iidaystay muhimna waa ahaa waxaa kaloo ugu dambeeyey idaarat lwaqti wa ahmiyatuh taasoo ma garanaysaa si fiican liskula liskula falanqeeyey darsigaas si fiicanna looga faa'iidaystay idaarat lwaqti wa ahmiyatuhana taasaa ugu dambeysay marka inaasaan kusoo koobi laha bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan ku hadlayaa mudiirka macadka qurduba lidaraasaaat alislaamiya waalculuum alidaariya fii maxaafadati bu'aale mudiirkeeda ayaan ku hadlayaa afkiisa waxaana ka mid ahay macalimiintii ka faa'iidaysatay dowladan socotay dhowrka maalmood ku soo beegantay wakhti aad iyo aad macalimiintu ay ugu baahnaayeen dowladda waxaan ku qaadanay duruus aad iyo aad u qiimo badan oo runtii aan dareemayno inay tahay duruus lasoo xulay oo lasoo aruuriyey isku keenkeenay oo aad iyo aad u qiimo badan duruustaasi si guud waxay ahayn shan darsi sidoo kale mowdiicda aan qaadan waxaa ka mid ah alcalaaqaat aljayida xiriirada wanaagsan dadka qofka insaanka ah nool ee maanta muslimka ah taagan waxa uu leeyahay bulsho ku hareeraysan ee mataqaana dhaqan iyo tacaamul uga baahan waxyaaba fara badan oo loo baahan yahay waaye diinta islaamkuna aad noogu boorisay runtii mowduuc muhiim ah oo aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa wax badan ayaan ka faa'iidnay alxamdulilaah ilaahay baana ku mahadsan sheekh xasan takar oo ka mid a dadkii lagu casuumay munaasabadda ayaa macalimiinta kula dardaarmay in ay ka soo baxaan mas-uuliyadda saaran ee tarbiyada iyo waxbarashada ardayda
marka macalimiinta waxaan odhan lahaa ikhwatii fillaah mas-uuliyaddu weyn baa idin saaran mas-uuliyaddaasna waxay tahay koonukum aad tihiin raaci araaci waa kan ira- ilaalinaya oo daba jooga raciyadiisa kullukum mas-uulun wa kullukum mascuulun can raciyatihi marka mas-uul waxaa ka tihiin raciyada raciyada shacabka maanta magaaladan ku dhaqan idinka ayaa maaragtay ilaahay hortii macallimiin u ah ardadii idinkaa u ah macallimiin jiilalka soo koraya iyo ummadeenna berri mustaqbalka idinka ayaa macallim u ah mas-uuliyadda idin saaran aad bay u weyn tahay marka mas-uuliyaddaasi inaad towfiiqdeeda idin ilaahay idin waafajiyo rabbigeen baynu ka baryaynaa maxaa yeelay haddaan rabbi idin waafajin maba fahmaysaanba xataa mas-uuliyadda ma fahmayo qofka haddaan ilaahay iswa- ila- rabbi waafajin subxaanahu wa tacaala walaalayaal caruurteenna ubadkeenna jiilalkeenna soo koraya kuwa mustaqbalkan hogaamin lahaa weeye waa kuwayn hogaanka u dhiiban lahayn waa kuwa looga dayan lahaa akhlaaqda iyo aadaabta iyo suluuga wanaagsan maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay tarbiyo wanaagsan inay qaataan tarbiyada wanaagsanna wax u horeeya ka qaataan waa macalinka macalinkana sidiisa haddii uu wax sheegayo darsi soo diyaarsado waxaa ka fiican oo ka sii horeeya wax asaga ay ka arkayaan suluuga wanaagsan aadaabtiisa dhaqankiisa fiican ayay ka arkayaan taas ayaa saamaynaysa ayaga ilmihiina tarbiyo fiican baa ajar baad ku helaysaa mas-uuliyadda insaana ilaahay hortiis weynan badana walaalayaal aad bay u weyntaa mas-uuliyadda ilaahay aan uga cabsanno subxaanahu wa tacaala wajazaakum allahu khayra sidoo kale mid ka mida waalidiinta ay carruurtoodu wax ka bartaan macadka qurduba iyo madrasada abuubakar sidiiq ayaa la dardaarmay macalimiinta iyo ardayda marka waxaan rabaa saddex erey oo gaagaaban inaan ka hadlo warka inaan sii badiyo mar rabo khayr allah siiyo sheekheennibaa waani iyo waxsheeg iyo wacdi in inoogu filan ku hadlay marka saddexda qodob ee gaagaaban aan raba inaan ka hadlo waan kala asbaabayn mid waxaa iskale macallimiinta een, midna waxaa iskale walaayada een, midna waxaa iskale waalidiinta midda waalidiintaan hormarinayaa annagu ilaahay baa na siiyey awlaadda ilaahay baa haddanana nagu hanuuniyey inaan wax barro oo mataqaanaa in maalka annaga iyo maskaxda annaga aan dugsiyada ku geyno oon ku bixinno ilaa ay qur-aanka nooga dhammeeyaan ilaahay baa ku mahadsan mar walba ilahay baa ku mahadsan Een, macallimiinta een, ninbaa waxaa la yidhi hadda ka hor rag uunsan asaga markaa aaminsanayn baa xaajo ugu fadhiistay wuu fiiriyey xagga dufri inta waa ilmaadeer inta waa ilmaadeer inta markaasu ilmaadeerta noo imata ee noo arriminaysa ina aaminaya oo waxaan noogu imateena ninkii eexda eebba ogoon laga ilroonayn buu nin xagna caaqiloo wax garanaya xagna wuxuu yidhi hadhow eexda annagu waa ina aaminaya ilaahay baa og macallimiinta waa macallimiin diineed waa culimo waa sheekhiyo macallin fiish foosh dhahaya oo sarwaal ku dhagan qaba ma aha waa niman kitaabka ilaahay gacanta ku haya waa nimankii xunti iyo maxaanku idhahday xaaraanta kala saarayay sidaan u aaminay waxaan rabnaa inay noogu hagarbaxaan Een, haddaan nahay waalidiin wixii xagga annaga soo jira waan dadaalaynaa insha allahu tacaala maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa sii xoojiyey dowlaadka sharciga ah ee ay u qabanayaan bahda waxbarashada ee gobolka waxaana dhowaan degmada bu'aale ka dhacday dowro sharci ah oo loo qabtay ardayda macadka qurduba iyo madrasada abuubakar sidiiq ee ku taalla degmada bu'aale halka warkan oo idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina mujaahidiinta daalibaan ayaa cagta mariyey laba fadhiisin oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda kaabul wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa ku warramaya in subaxnimadii hore ee shalay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan weeraro xoogan ku qaadeen laba saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidanka afghanistan weeraradan ayaa ku bilowday camaliyad nafuurnimo ah waxaana xigay weerar toos ah oo xooga ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ay kula wareegeen labada saldhig siddeed iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraradan halka soddon kalena lagu dhaawacay waxaa sidoo kale la la'yahay qaar ka mid ah ciidankii ku sugnaa xerada kuwaas oo aan la ogeen halka ay jaan iyo cirib dhigeen sidoo kale waxaa goobta ku basbeelay lix gaari oo kuwa dagaalka ah kuwaasoo xerada u yiilay ciidankii la weeraray weeraradan oo si gaar ah kaga dhacay wilaayada khasni ayaa soo gaaray barqanimadii shalay taasoo muujinaysa xajmiga ay lahaayeen sawiro laga soo qaaday fariisimahan oo lagu baahiyey barta internetka ee imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa muujinaya burbur xooggan oo soo gaaray dhismaha saldhigyada la weeraray gobolada waddanka afghanistan ayaa waxaa si dardar leh kaga socda weerarada ka dhanka ah askarta xukuumadda kaabul kuwaasoo ay geysanayaan ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee daalibaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa